bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan a khiyaartaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku aastaysan tahay afarta bisha may sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka ka imaanaya magaalada addis ababa ee xarunta dalka etoobiya ayaa waxa ay ku waramayaan in wadahadaladii labada mas-uul ee madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xildhimaran puntland uu kusoo dhammaaday isafgarad ay gaareen labada dowladood waxaana la tilmaamay wadahadalladaasi in labada dhinac ay ku heshiiyeen heshiisyo qodobo dhowra ka kooban kaasi oo lagu caddeeyay warmurtiyeed ka soo baxay kadib wadahadallo dhinacyo badan taabanaya oo labada mas-uul ay ku yeesheen qasriga madaxtooyada addis ababa waxyaabaha laga wada heshiiyayaa waxaa ka mid ah in ay in la dardargeliyo dagaalada ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab iyo in sidoo kale labada dhinac ay yeeshaan ganacsiyo xor ah oo isu madax bannaan adkaynta xuduudaha labada dal iyo qodobo kale ra-iisulwaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war qoraal oo bartiisa twitterka uu soo dhigay waxa uu ku sheegay inuu soo gaabi doono safarka uu ku joogo magaalada addis ababa ka gadaal markii magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya habeennimadii xalay fiidkii lagu dilay wasiir ka tirsan xukuumadda soomaaliya kaasi oo iridka laga gala madaxtooyada ay ku dileen ilaalada hantidhowrka guud ee qaranka madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay inay tahay dhalaaladaasi mid aad u xanuun badan loogana baahan yahay ciidamada ammaanka in si deg dega cadaalada loo horkeeno dadkii ka dambeeyey falka dilka ah waxa uuna tilmaamay madaxweynaha soomaaliya inuu dib ugu soo laaban doono magaalada muqdisho si uu kaga qayb galo aaska qaran ee loo sameynayo wasiirkii howlaha guud iyo guriyeynta ee xukuumadda soomaaliya cabaas cabdulaahi sheekh siraaji kaasi oo xali ku beeriyooday gudaha magaalada muqdisho ka gadaal markii tacshirad ay hubiyeen ilaalada hantidhowrka guud ee qaranka soomaaliya nuur faarax jimcale dhanka kale hantidhowrka guud ee qaranka soomaaliya nuur faarax jimcale ayaa ku tilmaamay shilka uu ku geerooday wasiirkii howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda soomaaliya oo ilaaladiisu ay ku toogteen iridka madaxtooyada mid ku dhacay si kama ah sida uu tilmaamay xilli uu la hadlayay idaacadda v o e da qaybteeda afka soomaaliga waxa uuna tilmaamay inay tahay dhacdadaasi mid uu aad kaga xun yahay sida hadalka uu dhigay
meesha waxa weeye waxaa ka dhacay askar kala sheekisay oo si muxuu ahaa isu soo dhawaatay oo xoogaa isxabadaysay waxaan fiicnayn baa meesha ka dhacay nin walaalkay ayaa ku baxay marka allahi raxmat arrintaasi baaris baa ka socota marka miiraayo yidhaahdo kama hordhacayo waxa weeye accident uu ahaa allahi raxma ninka walaalkay ee soomaaliga ahay dhintay wasiirka wasiir cabaas
qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku eedeeyey falka ilaalada ay ku kaceen mid ka baxsan qaanuunkaas sharciga iyo sidoo kale midda muwaadinka waxayna tilmaameen in si deg deg ah cadaalada loo horkeeno dadkii ka dambeeyey dilka wasiirkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo gaaray isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho oo la geeyey meydka allaha u naxariistay wasiir cabaas ayaa tilmaamay inuu ahaa nin howlkar ah kana mid ah wasiirada kuwooda ugu firfircoon lahna aragti wanaagsan waxa uuna sheegay sidoo kale ama ka hadlay taariikh nololeedkiisii asigoo tilmaamay in cadaaladda la horkeeni doono dadkii ka dambeeyey falkaasi
waxaan uga tacsiyeynayaa eheladii asxaabtii iyo qoyskii uu ka geeriyooday wasiir cabaas firaaji wasiirkii howlaha guudiyanka xukuumadda federaalk soomaaliya oo caawa geeriyooday magaalada muqdisho waxay ahayd geeri aad u naxdin badan oo ahaa nin dhallinyaraa oo ahaa iftiin kusoo iftaxay ummadda soomaaliyeed laakiin nasiib darro caawaayay noloshiisii soo dhammaatay waxaan ilaahay uga rajeynayaa uga baryaya inuu naxariistiisan ilaahay ka waraabiyo waxaa kaloon u baryayaa heladii iyo qoyskii iyo dadka soomaaliyeed oo dhan uu ka tegay in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo waxaa kaloo u sheegaya shacabka soomaaliyeed inaan ogeysiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda oo dalka ka maqan go-aansadeen inuu soo yareeyo safarkiisii soona baxsado berito si uu uga qayb galo aaska ilaahay idankiisa baas ma ilaabi doono iyo baas allaha u naxariistaa wuxuu ahay runti nin aad u ixtiraam badan nin aad u sharaf badan nin aad dalkiisa u jahal wadaynah aad uga dhex muuqday golaha wasiirada caqliga shaqadiisa dib uu soo noqdo xildhibaan noqday wasiir noqday sameeye qorsho weyn oo uu rabay inuu ugu bedelo dalkiisa gaar ahaan wasaaraddii uu ka ahaa wasiirka shalay iyo maantayba waxaan lahayn shan maalin laba maalmoodla ah oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada oo uu qayb ka ahaa cabaas
dhanka kalena madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in ay astaan u tahay soomaalida cusub wasiirkii hore ee ulaha guudiye guriyeynta xukuumadda soomaaliya oo xali ku geeriyooday magaalada muqdisho waxa uuna sheegay taasi inay furo u tahay soomaalida cusub ee ka soo kabanayso burburkii iyo sidoo kale dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dalkani soo maray halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka ahlusunna waljamaaca ee ka taliya dhuusamareeb guraaceel sheekh axmed shaakir ayaa waxa uu sheegay inay tahay midaan qusay doonin doorashadii ka dhacday galmudug asigoo dhinaca kalena ugu baaqay in looga baahan yahay hogaanka cusub ee maamulkaasi haatan ku soo baxay in uu isu keeno dadka kale irdhaysan ee ku dhaqan deegaanada galmudug ee ay kala maamulaan ahlusunna iyo sidoo kale maamulka galmudug waxa uu tilmaamay dadkaasi inay yihiin kuwa ay kala qoqobtay dowladda soomaaliya loogana baahan yahay haatan in dib laysugu soo celiyo lana mideeyo waxa uuna ugu baaqay hogaanka cusub ee haatan la doortay howlahaasi inuu ka shaqeeyo ugu dambeynna taliyaha ciidanka booliska maamulka puntland ayaa waxa uu ka hadlay hub dooni siday oo ay gacanta ku dhigeen waxauna sidoo kale sheegay in hubkaasi ay haatan hayaan baaritaanana lagu samay doono mana sheegin cidda hubka uu u socday iyo sidoo kale waxyaabaha dheeriga kuwa hubkaasi ay haatan gacanta ku hayaan hubkan ayuu sheegay inuu saaran yahay doon ka timid dalka ki waa dalka yemen asigoona tilmaamay in baaritaanadooda kadib ay ka warbixi doonaan faahfaahin intaasi dheeri ah kama bixin doontan hubka sidae ay gacanta ku dhigeen ciidanka ammaanka maamulka puntland waxaa uu jiraa hubkaa la qabtay uu jiraa waa la hayaa dadkii watayna waa xiran yihiin sharcigana la horkeeni doonaa sida ugu degdegsiya badan waa laga jaasaynaya wixi ay ay garabsadeen iyadana lagu xadgudbay yeman baa shiibigu ka yimid alaab meesha alaabta ay la socotay yeman bay ka timi ma rabo inaan tiradooda kuu sheego waxaan ugu baaqayaa sida ay awalba noola shaqaynayeen quruxda badnayd ayna ku maarsanaa ee noola shaqeeyaan ciidamada qalabka soomaaliya informationka ay siiyaan ayna la shaqeeyaan waxaan ilaalinaynaa waa naftooda iyo maalkooda cid kalena ma ilaalino shaqo kalena uma soo jeedno saacadaha ay hurdaan iyo markay shaqaysanayaanba naftooda iyo maalkoodaba inaan ilaalino ayaanu anagu diyaar u nahay waxaan ka codsanaynaa si ay noola shaqeyn kara noola shaqeeyaan warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warkiidin akrinayay tan iyo intaaynu mar kale dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu